gabdhaha ugu horeeyey ee waxaa madbixintii amniga laga dhageystay wasiirka amniga wasiirka amniga waxa uu soo bandhigay qorshaha amni ee wasaaradda amniga damacsan tahay ee lagu xasilan karo dalka guud ahaan gaar ahaan caasimada dalka soomaaliya wasiirka amniga waxa uu meesha keenay qaraar amni oo aada looga dooday kadib loona ansixiyey anigoo tixgelinaya muhiimadda ay leedahay tageynta iyo kobcinta hay-adahayadaha amniga koruqaayada qaab dhismeedka wada shaqeynay una kuurgalaya waajibaadka iyo mas-uuliyadda saaran dhammaan hay-adaha amniga iyo mudnaanta kasbashada xiriirka wada shaqeyn ee hay-adaha amniga iyo bulshada waxaan halkaan kusoo gudbinaynaa qodobada hoos ku xusan waxaan golaha usoo bandhigaynaa qorshaha soo socda oo aan rabo inaad naga aqbashaan qorshaha koowaad in amniga magaalada muqdisho loo xil saaro booliska ayna noqoto cidda ka mas-uulka nabadgelyada xamar loona baahan yahay in si degdeg ah loo howlgeliyo dhammaan goobaha ay qusayso hirgelinta amniga nambar labo dhammaan ciidamada xasilinta qaybahooda kala duwan waxaa lagu wareejiyey ciidamada booliska ay la shaqayn doonaan si kor loogu qaado tayada shaqo ee ciidanka u xilsaaran amniga caasimada waxaan faraynaa taliyaha booliska inuu howlgeliyo ciidamada afar tobanka oktoobar gaar ahaan kuwooda dhamaystay tababarada inay qaataan tababar xuquuqul insaanka iyo baniaadamnimada wasaaradda maaliyadda waxaan ku codsanay inay naga caawiyaan sidii ciidamada qaarkood aan mushaare ugu hoy lahayn gaar ahaan kuwa afar tobanka oktoobar